faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
habeen wacanoo wanaagsan halkan wa rediyo cadaada waxaad ku soo dhowaataan warka habeen qodobada caawa warka habeen aad ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon madaxweynaha galmudug oo maantay gaara deegaanka docol lana kulmay waxgaradka deegaankaasi iyo qaar ka mida maleeshiyaadkii dhowaan galmudug kula wareegtay duleedka magaalada gaalkacyo guddoonka baarlamaanka maamulka jubbaland oo soo dhoweeyey hadalkii dhowaan lagu taageerayay dalabka aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya oo maanta shaacisay kiisas cusub oo cudurka coronafirus kadib baaritaano ay sameeyeen muddadii labaatan iyo afartii saacee lasoo dhaafay ururka al-shabaab oo weeraro dhaliyey khasaare kala duwan ku qaaday saldhigyo ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo maantay mooshin xilka ay uga qaadayaan madaxweynaha maamulkaasi ka kadib markii lagu kala qaybsamay war-saxaafadeed uu soo saaray madaxweyne waare safaaradda maraykanka ee soomaaliya oo madaxda dowladda federaalka ku amray inay qabtaan shir xal loogu raadinayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha dowladda qaybta ka ah warar kala duwan oo kasoo baxaya khasaare ka dhashay weerar lagu qaaday gudaha degmada ceelwaaqa gobolka gada ee maamulka jubbaland wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland oo sheegay inay jubbaland ka qayb ahayn doorashada ay dowladda federaalka sheegtay inay dalka ka dhacayso qaar ka mid a siyaasiyiinta waddanka oo dalbaday joojinta hadallada wax u dhibi kara kulan laba dhinac dhex maraya intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeen gudoorka roon balse iminkii ahaat
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo khamiisa jimcan ay soo gelayso taariikhduna ay ku astaysan tahay kooiyo tobanka bisha lixaad labada kun iyo labaatanka warkaasoo dhan caawa waxaa inla diyaara faa'ise xasan shariif faa'ise
dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka habeen oo intaas ka faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa maantay gaaray deegaanka docol lana kulmay waxgaradka deegaankaasi iyo qaar ka mid ah maleeshiyada dhowaan galmudug ay kula wareegeen duleedka magaalada gaalkacyo sidau qodobkani ku faahfaahinayo xasan axmed maxmed madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo safar dhanka dhulka uga mabaxay maanta barnamadii magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa uu gaaray deegaanka docal oo qiyaastii afartan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaana halkaasi kusoo dhaweeyay mas-uuliyiin ka mida dowladda federaalka galmudug puntland iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugnaa gudaha deegaankaasi soo dhoweyn loo sameeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor waxa uu boqoladadaa kula hadlay afaafka hore ee deegaankaasi waxaana halkaas uu ka sheegay in galmudug ay muhiimad gooniya sii doonto deegaanada noocan ah kula kuwaasoo uu sheegay inay tahay meel istraatiijiya maamul cusubna usoo magacaabi doonaan islamarkaasna qayb ay ka noqon doonto degmooyinka galmudug ay qowsan tahay oo hoostaga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug saldhigyo ciidan oo ku yaala gudaha deegaankaasi kuwaasoo lagu tababari doono maleeshiyaadkii dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay kula wareegtay gaalkacyo iyo halkaas ku booqday waxaana halkaas sidoo kale uu ku sheegay inay ka dhisi doonaan xarimo kale oo dowladda si halkaas uga muuqdaan deegaanada muhiimka ah ee ka tirsan gobolka mudug ee galmudug dowladda federaalka xildhibaanada galmudug dhammaan marti sharafka iyo madaxda kale shacabka degmada maamulka degmada dacal shacab weynaha reer dacal maamulka gobolka dhammaan ka shaqeystayaasha munaasabadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reer dacal reer degmada dacal waan kaga mahadcelinaynaa soo dhoweynta diiran oo nagu soo dhoweyso aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa dowladnimada dowlad jeclida u diyaarsanaantooda soo dhoweyntiina dadka ku haysa dowladnimada aad baa umahadsantiin reerka degmooyinka degmada guddaca lamida waa ka horeeyaan say waa hore yihiin say u diyaarsan yihiin say waa
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa intuu ku sugan yahay gudaha deegaankaasi waxaa kulamo uu la qaadan doona waxgaradka deegaankaasi kaasuu ka hadli doona horumarka galmudug ay tegesanayso sida looga wada qayb qaadan lahaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa soo dhaweeyay hadalkii dhowaan lagu taageeray dalabkii baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya siday qodobkani kusii anba qaadayso amaali yuusuf nuur
war qoraal ah ayaa dhowaan ka soo baxay safiirka dowladda maraykanka u jooga soomaaliya ambasador dholan yomamoto ayaa lagu taageeray go-aanada iyo war-saxaafadeedka ka soo baxay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira madasha xisbiyada qaran iyo golaha aqalka sare golaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa arrinkaasi durbaba soo dhoweeyey waxayna ku taageereen war-saxaafadeedka ka soo baxay safiirka dowladda maraykanka u fadhiya soomaaliya waxaana gudaha magaalada kismaayo shir jaraa'id ku qabtay gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ay garbihiisa fadhiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada jubbaland gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa goobta ka hadlay wuxuuna sheegay in dowlad goboleedka jubbaland si cad u soo dhaweysay arrinkaasi anoo ku hadlaaya magaca baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo shacabka ee baarlamaanka soo wakiishay waxaan si buuxdo u taageeraynaa baaqi ka soo baxay guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi iyo beesha caalamka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah in la wada hadlo oo wax laisku og yahay oo caalamka og yahay ooy dowlad goboleedyadu og yihiin aqalka sarena iyo baarlamaanka federaalkaba iyagana waxaan ugu baaqayaa ummadda ay matelaan ay wakiilada u yihiin in ay qadariyaan oo ay mustaqbalkooda ku ciyaarin ayagana waan ugu baaqayaa marka waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa baaqi ahaa in la wada hadlo oo guddoomiyaha aqalka sare maadaama ay aqalka sare wakiilla ka yihiin maamul goboleedyada waxaan ku ayidaynaa annagoo ka hadlaya afka golaha wakiilada ee dowlad goboleedka jubbaland aad iyo aad baan u ayidsannahay waxaan ayidsannahay in la wada hadlo oo wax laisku og yahay wax lagu dhisto haddii ay suuragelayso doorasho cod iyo hal qof ah waan soo dhoweynaynaa laakiin nooma muuqato wax laisku afgartay in lagu doorasho lagu aado baan aad aad u soo dhoweynaynaa insha allahu tacaalaa magaciigana waa cabdi maxamed cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland waad mahadsantihiin golaha shacabka ee soomaaliyeed iyo wakiilada ee ay doorteen oo labada aqal ku matala intaba waxaan mar labaad ugu baaqayaa in dalkan la daba qabto oo wax laisku ogyahay wax laisku ogyahay wax lagu dhistay haddana wax laisku ogyahay in wax lagu dhisto baan soo jeedinaynaa
wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ii shaacisay kiisas ku saabsan xanuunka safmarka ah ee coronavirus kadib baaris ay muddo afar iyo labaatan saaca gudahooda sida qodobkani ku faahfaahinayso sabriin xasan maxamed wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus ee soomaaliya warbixin ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ayaa sidan u qorayd kooiyo tobanka juun labada kun iyo labaatanka warbixinta covid nteen ee soomaaliya laga helay lixdan iyo kow qof somalilan labaatan iyo shan qof banaadir saddex iyo toban qof galmudug sideed qof puntland shan qof koonfur galbeed sideed qof jubbalandna laba qof lab waa soddon iyo afar ruux dhadigna waa labaatan iyo toddoba ruux bogsasho waa labaatan iyo lix qof wax dhimasho aana ma jiraan tirada guud ahaan laga helay dalka soomaaliya ayaa ah laba kun shan boqol toban iyo saddex qof waxaa bogsooday shan boqol soddon iyo laba qof dhimashada guud ahaan waa siddeetan iyo shan ruux ururka al-shabaab oo weerar dhaliyo khasaare kala duwan ku qaaday saldhig ciidamada xooga dalka ay ku leeyihiin deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaa faahfaahinta qodobkani sii anba qaadaya cawiil maxamed ciise indhacde wararka aanu ka helayno gobolka shabeellaha hoose ayaa kusoo waramayeen al-shabaab ay weeraro saf ballaarana ku qaadeen ugu yaraan shan deegaan oo ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay saldhigyo militari ku leeyihiin islamarkaana ka tirsan qeybaha gobolka shabeellaha hoose ee dhowaan qaarkood ay ciidamada xoogga iyo kuwa amisom ay xoreeyeen ilo kala duwan oo ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa raadiyo cadaado u xaqiijiyeen ay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isweydaarsanayeen dhinacyada islamarkaana laga maqlayay deegaanada kale ah ceel jaalle danow ambaresa iyo sidoo kale degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkaas ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in habay yaraatee shabaabka ku sugan gobolkaasi aynan awood u lahayn inay weeraro kusoo qaadaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa amisom goobaha ay saldhigyada ku leeyihiin dhanka al-shabaab war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in ugu yaraan ay weerareen shan deegaan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaas oo khasaare ay ku gaarsiiyeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom shabaab ayaa sheegatay inay saldhigyada ay weerareen ay ahayeen kuwo lagu qaaday weerar qorshaysan islamarkaana lagu dilay askar iskugu jirta jaanib iyo soomaali islamarkaana lagu weeraray goobaha saldhigyada gaarka ah ciidamadu ay ku leeyihiin ee ka tirsan shantan deegaan ee gobolka shabeellaha hoose ka tirsan dhanka kale mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha hoose siiba aaga degmada baraawe ee xarunta koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen weeraradan al-shabaab ay sheegeen inay ku qaadeen deegaanada gobolka shabeellaha hoose ee qaarkood ay hoos tagaan magaalada baraawe gudoomiye ku-xigeenka degmada baraawe ee xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali yuusuf oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in haba yaraatee shabaabka ku sugan gobolka shabeellaha hoose aynan wax awooda u lahayn inay soo weeraraan deegaanka ambarees oo saldhig militari ay ku leeyihiin ciidamada xoogga iyo sidoo kale kuwa amisom waxa uuna sheegay in deegaankaasi ay maanta gaareen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan koonfur galbeed oo iskugu jira maamulka degmada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada waxaan ku sheega waa mahadsantahay marka koowaad aan ku leeyahay wax ay meesha shabaab ay soo weerareen ma jirto wax ay soo weerari karaanna ma jirto imbares inay fiican tahay ay degan tahay wax dhibaataan lahayn oo ciidamada qalabkii sida maamulka degmada baraawo oo dhan bay wada joogaan waxaan ku sheegaya in dhowr aka iyo boqol akaba meeshaas waxba ka tari karin ee ciidamada qalabka sida maamulka degmada baraawo gacanta ku hayaan gacan birna aan ku hayno magaaladaas oo dhan suurtab nawaaxiga baraawo oo dhanba gacanta aan ku hayno ugu badan marka wax ay imaan karaan male nimankaas waxay shaqa kuleeyihin male meela waxaas ay sheegaan been waay xataa toban iyo shan iyo boqol ah kadaa ka hataa waxba kama tarta meeshaas meeshaas ciidamo daacad ah oo qaran ah iyo maamul qaran ah oo daacada gacanta ku haayo iyo koonfur gabaa gacanta ku hayso waxaas ala sheegayan wax lasoo qaata maaha raadiyo waxaan kuu sheegan kara raadiyo raadiyo simba waxaa kaloo kuu sheegaya inay magaalada dib u dhis iyo horumar ka socoto horumarkaas maalmihii la soo dhaafay al-shabaab ayaa waxa ay sheegtay inay kordhisay weerarada ay ku qaadayso deegaanada gobolka shabeellaha hoose ee dhowaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeedba ay gacantooda xoogga kaga saareen islamarkaana ka tirsan gobolkaasi waxa ayna sheegeen in weeraradu inta badan ay yihiin kuwa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada militariga iyo kuwa amisom cawil ciiseen dhacde raadiyo cadaado muqdisho baarlamaanka maamulka hiirshabeelle ayaa maanta mooshin ay xiilka kaga qaadayaan madaxweynaha maamulkaasi ka bilaaway magaalada jowhar kadib markii lagu kala qaybsanaaday war saxaafadeed uu soo saaray madaxweyne waare sidoo qodobkaani ku faahfaahinayo mar kale xasan axmed maxamed magaalada shabeellaha dhexe xarunta oo ah jowhar waxaa ka bilowday abaabul ka dhana madaxweynaha maamulkaasi maxamed cabdi waare kadib markii maalin kahor uu soo saaray warqad uu uga hadlayo mowqifka maamulka hirshabelle arrimaha doorashooyinka waddanka iyo khilaafka dowladda federaalka u dhexeeya xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo go-aanka aalka sare baarlamaanka soomaaliya ku sheegayay in loo baahan yahay kulan dhexmara dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah kaas oo looga arinsanayo arrimaha siyaasiyaed ee waddanka iyo doorashada wadanka la filaya inay ka dhacdo baarlamaanka maamulka hirshabelle oo ka codooda warqadan uu soo saaray madaxweynaha maamulka hirshabelle islamarkaasna garab xoogan ugu muujinayo khilaafka siyaasiyeed ee dowladda federaalk soomaaliya kala dhexeeya xubnaha federaalk qaybta ka iyo asxaabta siyaasadeed ee waddanka ayaa waxaa durbo kismaayo ayaa waxaa durba magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ay ka bilaabeen abaabul ay xilka uga qaadayaan madaxweynaha maamulkaasi waxaana mooshinno xoogan hadda ay ka diyaarinayaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland xildhibaan aadan faarax kala dira oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka koowaad ee maamulka hirshabelle oo qadka telefoonka igu warramay waxa uu sheegay in ay isku qabteen warada madaxweynaha maamulkaasi iyo dhammaan shanta mas-uul ugu sarreebsa maamulkaasi kuwaasoo la kala safan xubnaha baarlamaanka maamulkaasi xildhibaan aadan faarax kala dir oo ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulkaasi waxaa sidoo kale uu sheegay in hadda ay bilaabayaan mooshinkaasi islamarkaasina dhowaan xilka ka qaadi doonaan madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare horta doorashooyinka waxaa jira guddi doorashooyin oo dalka uu leeyahay guddigaas doorashooyinka iyo madaxda qaranka muxuu ahay iyo baarlamaanka ugu dambeynta ay soo martay waxay isla ansixiyaan horta dalkaas ka dhaqangalaayo waxa macnaha mucaarad iyo maxaafadba gooni rabitaankooda u fulaayo ma jirto systemka dowliga haddii aan la qaadina waa wareer marka hirshabelle waa lagala tashaday barnaamijkaasi doorashooyinkaasi raalliday ku hayaan madaxdoodii sare haddii ay tahay guddoon baarlamaani haddii ay tahay madax saraba marka hadda waxaad moodaa cadaadis badan oo oo ka imaanaya dhanka macaaradka iyo muxuu ahay howlo badan oo faragelin badan ay iska jirto marka madaxweynaha hirshabelle oo annaga madaxweynahayna aana usan ahayn madaxweynaha go-aan leh oo marba meel uu waacanayo marka aad baan ugu xunnahay in hadda waktigii gabagabaha inuu dalka foolo uu sii geliy madaxweynaha oo warqada uusan ka fiirsanin annagii baarlamaankii uusan nagala tashanin berihiisii wasiirada uusan kala tashanin in warqadaasi uu iska soo saaro waa fureyd aaday ay tahay annagana waa arrintaasi waa waa ka xunnahay warqadaasna kolley anagu ka baarlamaan ahaan hadda inta anagu mowqafka ah iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan warqadaas annaga wax kasoo horjeednaa bilo kahor ayay sidan kale xiisad siyaasada xoog leh ka abuuratay deegaanada hirshabelle si gaara magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ay guddoonka baarlamaanka maamulkaasi shacsan barre maxamed ay ka dalbatay in loo wakiisho soo magacaabista guddiga doorashooyinka maamulkaasi iyo qabanqaabada doorashada maamulkaasi oo bisha agosti sanadkan ka dhici doonta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe taasoo si weyn uga soo horjeedeen mas-uuliyiinta madaxweynaha ku-xunkiisa oo iyagu khilaaf xoogan u arkayey musiibana ku tilmaamay dalabka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka usoo dhiibtay guddoonka baarlamaanka maamulkaasi mahadsanid xasan safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya ku amartay in ay qaabtaan shir xal loogu raadinayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah waa maamul goboleedyadii sida uu qodobkaani ku faahfaahinayo cabdiqadar cabdiraxiin wadahadallo u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan uu ka furmo magaalada muqdisho ilawareedya lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxda dowladda federaalk soomaaliya lagu cadaadinayo inay wadahadal iyo wadaxaajood la galaan madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo khilaaf xoogan hadda uu kala dhexeeyo dowladda federaalk ah ee soomaaliya waraqad dhowaan loo gudbiyey madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre islamarkaana ka socotay qaramada midoobay iyo mareykanka ayaa lagu amray labada mas-uul ee ugu sarreeya dalka inay si dhaqsa u bilaabaan wadahadal iyo wadaxaajood u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee kuwa dowlad goboleedyada oo hadda khilaafkooda uu marayo meeshii ugu xumayd farmaajo ayaa wararka waxay tilmaamayaan inuu aqbalay halka ra-iisul wasaare xasan cali kheyrena uu golihiisa wasiirada ku amray inay si deg deg ah usoo turxaan bixiyaan qaabka ugu fiican uguna macquulsan oo wadahadal iyo wadaxaajood loola geli karo madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira wararka qaar waxay tilmaamayaan in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda soomaaliya loo xilsaaray arrintan islamarkaana laga codsaday in ay shaaciso waqtiga iyo halka uu ka dhici doono wadaxaajoodkan u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya madaxda maamul goboleedyada qaarkood sida madaxweynaha maamulka jubbaland axmed axmed islaan axmed madoobe iyo madaxweynaha puntland ayay wararku tilmaamayaan in iyana ay gaareen waraaqado lagu amrayo in aysan ka dhaga adeegin amar walba oo ka yimaada dhinaca dowladda federaalka soomaaliya inkastoo dowladda soomaaliya ay kal hore sheegtay inaysan aqoonsaneyn doorashadii mar kale lagu soo doortay madaxweynaha jubbaland ee ka dhacday magaala xeebeedka kismaayo ee gobolka jubbada hoose wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador james iswan ayay wararku tilmaamayaan in la filayo inuu maalinimada berri a gaaro magaalooyinka garowe kismaayo baydhabo iyo sidoo kale jowhar si uu wadahadal iyo wadaxaajood ula galo madaxda maamul goboleedyada islamarkaana ku qanciyo in aysan ka dhaga adeegin isku keenitaanka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya mahadsanid dhegaystayaal waxaan jecelahay inaan intaas kusoo afmeerno war wixii dal iyo dibad naga soo gaaro warka caawa waxaa soo saartay ayaan maxamuud cali halkan waxaad kala socodsiinaysaa anigoo ah faa'iise xasan shariif iyo weliba saabrin xasan maxamed intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waa bahdi raadiyo cadaad isku duubano idin leh habeen wanaagsan